soo dhowaada halkani waa fikradaha xalliye bodhkast toddobaadla ah oo ka baxda meel kasta oo laga dhegaysto baahinta bodhkast waxaan toddobaad kasta halkan ku soo bandhigaa oo aan ku falanqeeyaa mowduucyo la xidhiira nolosha maalinlaha ah ee ragga iyadoo ujeeddadu tahay inay ka helaan kobcitaan baraarujin wacyigelin iyo waxbarasho waxaad bodhkastigeenna ka dhegaysan kartaa spotify itunes google bodcast iyo meeshii aad ka hesho bodhkastiyadaada
soo baryahan dambe waxaad arkaysay qof kasta ama qof kastoo dhaqaaqa ama habar kastoo nuuxsataba waxay ku leedahay cadow baan leeyahay cadow baan iska dhicinayaa cadow baa sidana cadow baa ila dagaalamaya cadow baa halkan ka baxay cadow cadow cadow cadow markaad fiiriso aidiyada cadowgu waxay u muuqataa khiyaali waxay u muuqataa khiyaali amaba ay tahay khiyaali waayo sababtaan kuu sheegayaa waxay khiyaali ugu muuqataa oo ayna khiyaali u tahay waxaa waaye cadow waxa yeelan karaa qof laifka iyo nolosha iyo meesha uu taagan yahay meel ka gaaray successfulna ah markay imaato nolol ahaan dhaqaale ahaan iyo guud ahaan nolosha dhinacyada badan ee noloshu ay leedahay qof wax ka gaaray baa wuxuu dhihi karaa cadow baan leeyahay laakiin baryahan dambe habartii nuuxsataba waxay ku leedahay cadow baan leeyahay cadow baan iska dhicinayaa cadow baan la dagaalamayaa aidhiyadaas haba u badnaadaa naaguhu inkastoy baryahan dambena rag badan aan ku arkayay social mediaha oo ay maxaa la dhihi jiray ku soo darsameen leh cadow baan leenahay iyo waa layga xun yahay iyo filimo noocaasa naagaha soomaalidu cadow bay ku leedahay waan leeyahay iyadoo xataa hal senti oo ay leedahay nolosheeda aan cunin naag guriga hooyadeed joogta oo aan la guursanin oo aan laif soo arkin oo aan waxba arkin baa waxay ku leedahay cadow baan iska dhicinayaa dad baan iska dhicinayaa waa inaan maaragtay iisheeg aan aan maaragtay cadowga sidan sameeyo so basically cadowgana iyagu sheegayaan iyo eraygana isticmaalayaan maskaxdooda waxa keliya oo ay rabaan inay sameeyaan waa inay dadka qanciyaan noloshoodu ma aha mida iyagu leeyihiin waa low selfstem bay qabaan low selfstem bay qabaan waxay u nool yihiin dadka kale maadaama aysan si daaragtiya kuugu dhihi karin dadka kale aan waxaan u samaynaynaa ama maxaa la dhihi jiray hawshan aan u qabanaynaa ama waxaan dad kalaa leh annagu maaragtay waxaan nafteenna u samaynayna ma ahan waxay isticmaalayaan ereyga cadowga sababtaan kuu sheegayaa laba naagood baa saaxiib ahaa way isku dhaceen olofasodhan naagtii kale cadow bay leedahay waxba kama jirto keliya waxay u buruufgaraynaysaa naagtii kale ay saaxiibbada ahaayeen inay waxaan qaban karto inay waxaan samayn karto inay kan samayn karto iyadoo caddaynaysa oo rumaynaysa waxa ay naagta kale aaminsan tahay marka ay imaato nolosheeda tusaale naag waxay u diidaysaa inay guursato nin caadiya oo awood u leh inuu nolosheeda kafargareeyo oo uu u shaqeeyo oo uu wax u brofayl gareeyo oo awood u leh inuu maxaa la dhahaa ka tekeergareeyo nolosheeda iyo waxa ay rabto waxay u diidaysaa naag kale oo ay isyaqaanaan baa waxa guursaday nin ninkaas dhaqaale ahaan ka sarreeya waxayna rabtaa inay iska baraajayso naagtii kale oo ay isku mid noqdaan soo aidiyadan cadowga ahba aniga baaristayda iyo sida ay u taallaba waa qof raba inuu qof kale noloshiisa ku noolaado iyo waxa adigu aad aaminsan tahay baan anigu ku noolaanayaa si aan adiga kuugu sheego cadow baa tahay istiilna waxaan ka shaqaynayaa oo aan diyaar u ahay inaan adigu waxa aad maxaa la dhihi jiray iisheeg aad aad samaynayso aan aan sameeyo si aan kuu dhaho cadow baan iska dhicinaya iyo cadow baan aan aan la dagaalamaya ninaan isnaqaano naagtiisa awoodda uu isagu lahaa waxay ahayd inuu dejiyo hal qol iyo fadhi si ay nolosha ugu wada bilaabaan laakiin naagta iyadoo xataa hal canugu dhalin waxay bilowday inay ku dhahdo cadow baan iska dhicinayaa cadowga ha ii jabinine guri gurigan ka weyn i deji gurigurigan ka weyn ideji naa walaalay daraad baan soo guursanay see camal see gurigan ku waxaa waaye hadda leeba soo degnay see camal maya maya maya maya maya dadka aidiyadan iska dhaadhicinaya ee dagaalkan ku jira awood xataa ma laha tabareed ma laha xataa waxa keliya ay naagtaasi rabtay waxay ahayd marka cadowga la weydiiyey iyo maxaa la dhihi jiray macnaha hoose ee cadowgan ay sheegayso waa afar naagood oo iyada saaxiibo yihiin oo aaminsan in maxaa la dhihi jiray een, een, naagtan ay ku noolaan karto guri weyn awooddeeda ha ahaato ama ayaysan ahaanin they don't care so waxay rumaynaysaa naagahan fikirkoodii iyo siday iyadu rabtay iyo sida ay iyagu rabeen inay u noolaato laakiin markay imaato dhaqaale ahaan ninkani wax awooda oo uu u leeyahay haba yaraatee ma jirto naagtaas waxay go'aansatay guriga inay degto inay degto inay degto ninkiina awooddeeda ma laha ii goy buu ku dhahay abti wuu furay nagu kalwood buu ku dhahay waayo kuma noola bayska iyo maxaa la dhihi jiray ii sheeg lifekiisa ninkan bayska ay ku socoto iyo rhythmka ay ku socoto naagtan ninka noloshiisa ma rabto thats the reality ninkanaa guursaday waxay diyaar u tahay inay qanciso ummado kale oo xataa bishu markay dhammaato aan awoodu lahayn in maxaa la dhihi jiray ay dabaraan nolosheeda so basically ma jiro cadowa iska dhicinayso iyo ummado kale waa afar naagay saaxiibo yihiin sida iyagu aaminsan yihiin inay u noolaan lahayd bay rabtaa inay u noolaato waxayna kugu sheekaynaysaa cadowaan iska dhicinayaa meeshaasna waxaa khasaare ku gelaya ninka ragga waayo awooddaada waxaan ahayn haddaad aaddo adoo aaminsan naagtaadu inay dagaal ku jirto dee ma shaqaynayso haddaad adigu nin ahaan gasho awood aadan lahayn iyo tabar aadan lahayn adoo qancinaya naagtaada oo weliba naagtaadu ay ku leedahay dagaal baan ku jiraa waa isku dhammaatay waad ku marganaysaa u fiirso waxyaabaha ugu badan ee hadda saamaynta ku leh in nin dhallinyaraha oo soomaaliya uu naag guursado mataqaana markay imaato dhaqaale ahaan naagtu waxay ku leedahay a b c d waa in lay sameeyo haddii kale waxaani ma dhacayaan iyadu fikirkan ma laha fikirkan iyadu maysan samaysanin fikirkan iyadu maysan samaysanin waxa iyadu samaysatay oo iyadu ay keensatay ama nolol ay iyadu rabto inay ku noolaato ma aha riyaalitigan aan isu sheegno waa moogtahay badanaa laakiin soomaali ahaan riyaalitiga isuma sheegno been baan isku madadaalinaa kadibna waan kala seexannaa laakiin farta in riyaalitiga layska saaro waaye waxa jira iyo siday waxu jiraan waa ku wareersan tahay adiga naagahan oolofada internetka ku haya cadow baan iska dhicinaynaa cadow baan halkan geynaynaa halkan baan wax ka samaynaynaa ku haya maxaa dhacaya marka waxaa dhacaya meeshaas inuu ninka dhallinyarada ah isagoo ku burburo waayo nin kasta oo maanta dhallinyaro ah oo maxaa la dhihi jiray adduunka meeshu doonaha ka joogo expectationska iyo maxaa la dhahaa filashooyinka ay naaguhu qabaan ma awoodo awood uma laha ma samayn karo waayo olredy naagtan basic life ma rabto inay ku noolaato naag dagaal ku jirta waayabu oo ku dhahaysa cadow baa halkana halkan baa ka- wax ka dhaceen dagaal baan ku jiraa een, maxaa la dhihi jiray cadow baan iska dhicinayaa ummado kaleaan iska dhicinayaa filimo kaley ku jirtaa naagtani sida caadiga ahna weligaa ma arkaysid qof maxaa la dhihi jiray lifekan meel ka gaaray oo cadow leh cadow ma jiraa mise ma jira wuu jiraa always waxaa jira qof lifekaaga steebkaa aad gaartay ka xun qof waxbarashada aad bilowday ka xun qof maxaa la dhihi jiray faamiliga aad bilowday ka xun qof naagtaa labaada aad guursatay ka xun way jirtaa laakiin goormaan gaarnay heer enerjigeennoo dhan iyo danteennoo dhan ay noqotay in la fokusgareeyo qofkan lifekaaga waxaan een, aad samaysay ka xun ee aadanba arkayninba lifekaaga waxaan kale aad adigu samaynayso Like, goormaan gaarnay heerkaas ma aqaan waayo adduunka qof kastoo jira qof kasta oo jira adduunka ma rabtaa inaad eh, maxaa la dhihi jiray lagaa xumaado lifekaaga horumar gaar wax qabso wax isku aadiso yes qof uu kaa xumaanaya qof uu ku nacayaa maxaa la dhihi jiray een, qof ku nacay ma leedahay qof kaa xumaaday ma leedahay yes saasay tahay at the end of the day it is what it is qof kasta ma qancin kartid laakiin de maanta anigu haddaan maanta oo dhan halkaa idinla fadhiyo oo aad dhegaysanayso aan ku leeyahay waa layga xun yahay cadow baan leeyahay halkan naag kasta oo u leh cadow baan leeyahay ama le maxaa la dhihi jiray waa layga xun yahay ama leh dagaal baan cadow kula jiraa weydii cadowgu waaya dheh kaa jawaab kuma siinayso waayo waxay og tahay cadowganay sheegayso waa afar naagood ay saaxiiba ahayaan isku shuban jireen oo aakhir ay kala gembiyeen ama cadowganay kuu sheegayso waa naago ay rabto inay ku noolaato expectationka ay iyadu ka rabaan nolosha inay ka taagnaato iyaduna aysan awood u lahayn sidaa darteed waxay gaadhaysaa inay ninka qasabto oo ay dhahdo cadow baan iska dhicinayaa ee kan ii samay cadow baan maxaa la dhihi jiray n, la dagaalamayaa ee kan ii qabo halkan aad kan samay faamiliye badan maanta waxay ku burburayaan oo ay raggii leeyihiin no bullshitkan maya bullshitkan ma shaqaynayo no way mataqaanaa waa sheekadan ah cadow baan iska dhicinayaa naagtu beddelkii ay danteeda fiirsan lahayd waxay fiirsanaysaa cadow beddelkii ay shaqaysan lahayd oo ay ninkan maxaa la dhihi jiray ka shaqayn lahayd horumarkiisa iyo laifkiisa cadow bay dagaal kula jirtaa bal adigu kaalay sheeg cadowgan baasay la dagaalamayso iyo wuxuu yahay toona ma sheegi kartid aakhirna cadowgan waxay iskugu soo biirshubanayaan shan naagood ay saaxiiba yihiin oo is yaqaanaan period waa isku dhammaatay naagahan haddii aad dhaqaale ahaan adigu aad iskaga dhicin weydo oo aad dhihi weydo stop wax cadow la dhahaa ma jirto basic lifekeenna aan ku noolaanno lifekeenna inaga iskale inagu aan sidan u noolaanno oo aad direction siin weyso iyo meel maxaa la dhihi jira ay u socoto iyo meel ay ka socoto wallaahi trust me brother zero baad aadaysaa zero zero baad aadaysaa waxay rabaanna wax kale ma ahane waa show off waxaad arkaysaa qof aan awoodin guri toddoba boqol oo dollar ama siddeed boqol oo dollar ah waddanku rabaha joogo awooddaas aan lahayn ninkaas iyo naagtaasna ciyaal aysan isku dhalin oo wax ciyaal badan aysan jirin oo ay ku noolaan karaan guri laba boqola iyo saddex boqola shan boqolna ay seefgarayn karaan oo laifkooda ay ku badbaadsan karaan berri iyo beri dambayntaba laakiin naagtii waxay go'aansatay inay cadow la dagaalanto guryaha ku yaalla maxaa la dhihi jiray eh, london bartamaheeda iyo guryaha ku yaalla new york bartamaheeda isku beec ma aha markay imaato kirada guryaha ku yaalla minneabolis dabadeeda ama st cloud ama maxaa la dhihi jiray en, eh, en, tuulooyinka kale ee eh, ku yaalla minnesota isku maaha isku lacag maaha laakiin ilaaba ilaa naagtan waxay go'aansatay inay dagaallo beena oo khiyaaliya ay ku jirto yaha lagaa sheego in the name of cadow adiguna aad dhaqaale ahaan burburto afar naagoo soomaaliya hadday degto maxaa la dhihi jirtay en, bartamaha london hadday degto waa inay soo degaan naagaha kale oo dhan ha awooddo yay awoodin everything waa in meeshaa lagu wada noolaado waayo heblaayaa degtay ninkiina wuxuu u malaynayaa waxaan inay naagtiisu rabto waxaan ma rabto waxani waa show of life waay maxay soomaalidu ma isweydiisay ugu nool yihiin biil to biil iyo maxaa la dhahaa isheeg iyo gacan hoorsi hour because of ninkan markuu gaadho 60 iyo 50 iyo 80 ciyaalkiisu inuu tuugsado oo uu dhaho waxa lay siiyo waa qasab oo ilmaha uu wax xoogga ka saaro aabbahaan xaq way ku leeyihiin oo ilmaha xoogga saaro uu dhaho waxa lay soo diro ma xuma laakiin waa nin lacagtiisii eber laga soo dhigay iyagoo mar kasta kiib abgaraynaya ama maxaa la dhihi jiray isku dayaya inay maajgareeyaan nolosha dad kale adduun weynahoo dhan dadku waxay u nool yihiin sida ay awoodaan cidna uma noola cadow iyo waxbaan iska dhicinayaa waxaa koobaad aad ugu baahanta inaad iska dhiciso waa bangigaaga iyo lacagtaad haysato haddaadan awood u lahayn inaad degto san francisco you don't need inaad degto san francisco kun isteydoo waxaa jira ka ka raqiisan l a oo aad degi karto you don't need maxamed jaamac siduu u nool yahay inaadna u noolaato adigu u fiirso soomaalida standard ma laha soomaalidu laifkooda standard ma laha oo wallaahia kuwo yar oo waxbartay marka laga reebo oo micnaha fahansan dhaqaalahan iyo sida loo maanaj garaysto iyo inay berri jirto iyo in maxaa la dhihi jiray en, ilmahooda ay mustaqbal rabaan iyo waxaas ma ahane inta kale waxaa lagu nool yahay ha yaacdo iyo ha lagaa sheego ninaan saaxiibana wuxuu u sheegayay ninay isyaqaanaan oo isku eriya degan yihiin jarmalka in naagtiisu iyada oo iska dhicinaysa naaga kale ay soo qaaday gaadhi dayna oo labaatan iyo shan kun oo dollara maya gaadhiga ay soo qaaday oo ay deynta ku soo qaaday ninkan saaxiibadan ahay ninkan ay wada degan yihiin naagta uu qabo waa labaatan iyo shan ilaa soddon inta u dhaxaysa laba ciyaalaa la leeyahay gaadhiga la soo qaaday waa gaadhi familia deyn baa lagu soo qaaday xariifkii baa madaxa loo geliyey naagtii waxaan oo dhan samaysay maxay kaa dhibi lahayd cadowgay iska dhicinaysa hadday taqaana xataa sida gaadhiga loo wado habarteed bay ka tahay never waa zero madmadowba allaa ku yaqaana ninkaas hadduu maqan yahay gaadhiga xataa ciddaas ma wadan karaan ninkaas hadduu maxaa la dhihi jiray maqan yahay xataa ciyaalkaas emergency hadduu ku imaado emergency hadduu ku imaado ilmaha yaryar xataa ma wadi karto soomaaliya laga helaa naagaan gaadhi wadi karin oo ninkeeda dhahaysa gaadhi deen kusoo qaad gaadhi family deen kusoo qaad ais naagaysan wa- naag aan wadi karin gaadhi oo xataa driving license aan lahayn soomaali baa laga helaa maxaa luxurious life iyo maxaa la dhihi jiray eh, life baashaala iyo taajirnimo lagu noolaadaa kulli minimum wage bay qaataane all over the world soomaalida inta shaqaysaba oo xariiftanta minimum wage bay qaataan minimum wage bay qaataan lacag ma hayaan laakiin waa qasab in heblaaye iyo heblaaye kale iyo heblaaye kale guriga heblaaye waxa yaalla inay yaallaan ma fahansana miyaa in dadku ay different yihiin sida loo fakero ay different tahay sida u- eh, dadku u nool yihiin ay different tahay ma aqaan family kasta oo soomaaliya familiga kale waxa u yaalla waa laga warhayaa area haddaad soo degto soomaali degan tahay the next day naagta cidda dariska gurigaaga dhex fadhidaa kaale waxay qabanaysa sheeg adigu waxaa lagu leeyahay riboor bay qoraysaa ribot bay qoraysaa heblaaye waxa u yaalla sariir saddex kun oo dollara daahiye laba kuna een, maxaa la dhihi jiray een, ah, ah, roog ah, laba ah een, wash machine ah, laba boqol oo dollara intaas the next day waxay rabtaa emergency inaad u keento nin maanta soomaaliya oo afartan jir ku ritaayar garayn kara ma jiro aad bay u yar yihiin aad bay u yar yihiin oo micnaha ciyaalka uu dhalay iyo naagaha uu qaba iyo waxaasoo dhan aysan ka warwareyn biil aad buu u yar yahay waaba hadduu jiro maxaa dhacaysa all of them waxay ku nool yihiin life aysan iyagu dooranin life aysan iyagu baysigooda maxaa la dhihi jiray dhisin oo setupkooda aysan diyaarinin bay ku nool yihiin nin baa jira awooda inuu beer kabaa ku gato shan boqol oo dollar waa awooddiisa laakiin soomaali baa laga helaa inuu nin kale intuu baxo war hebelow meeqaa lagaa gaday shan boqol shantii boqole jeegii uu soo qaatay last week oo dhan halkaba ka bixiya soomaali baa laga helaa wax ma baranno shaqadeennu waa in la isku dayda uun shaqadeennu waxay noqotay inaan isku dayanna uun bay noqotay shaqadeennu nin kastoo dhallinyara ay dhegaysanaya meeshaad rabto joog dhaqaale ahaan iyo lacag ahaan adaa waxaad ka mas-uul tahay jeebkaaga iyo meesha ay ku baxayso nin baa naagtiisa wuxuu ku furay iphone iphone taleefanka iphoneka ma arkinoo oo latestiga soo baxay iyo abdhate garay bay dhahday maadaama xaliimana la abdhate gareeyey oo ay haysato upgradekii ugu dambeeyey iphone pro maxka ugu dambeeyey 11 pro max mise 12 i don't know ma jirto evaluation ma jirto ah ninkan ma awooda ninkan budgetkan ma hayaa lacagtan ma hayaa ma jirto bayska bayska maxaa la dhihi jiray ii sheeg een, ah, een, ah, maaragtay qof kasta laifkiisa bayska uu ku socdo kuma noola soomaalida badankooda iyo naagahan la qabo oo dhan badankooda waxay ku socdaa bayskooda ama bayska laifkooda waxaaba u ah inay aado maxaa la dhahaa ii sheeg bayska ay heblaaya ku socoto laakiin heblaaye isku maxaa la dhihi jiray een, life ma tihiin heblaaye isku bajad ma tihiin heblaaye isku wax ma tihiin ragganaba haddii nin kastoo dhallinyaro oo dhegaysanaya haddii naagtaada ay gaadho meel ay iyadu kula barbardhigayso nimanka kale ee dariska nimanka kale ee heblaaye qaba nimanka kale ee heblaaye la nool nimanka kale ee maxaa la dhihi jiray kan sameeya baraada naag ma qabtid ganacsi naag ku jirtaad qabtaa oo rabta inay maxaa la dhihi jiray een, kambaniyada ragga facaaga ay furteen ee, waxaanoo alaaba sameeya waxaanoo alaaba soo saara inay taajiriso si dhaqso ah oo emergency ah naagaha soomaalida laga helaa naag bishii waxa soo gala oo dhan ay tahay kun dollar isku celcelis laakiin taleefon kun dollara qaadanaysa deen ku qaadanaysa yes si ay heblaaye iskaga dhiciso snapchatka oo ay u tusiso maxaa la dhahaa ii sheeg een, eh, ay u tusiso lifekay ku nooshahay waxaan oo dhan aakhir yaa ku gubanaya ninkii raggaabaa ku gubanaya aniga adigu isku meel kumaynan dhalanin laa isku life style ma nihin isku bajad ma nihin boqolkiiba sagaashan naagaha soomaalidu ma yaqaanaan rafaadka loo soo maro lacag in la sameeyo tusaale marka ay kaa baxayso kun dollar waxaad isweydiisaa meeqa saacadood baad shaqaysay meeqa maalin baad shaqaysay meeqa bilood baad shaqaysay si aad u samayso kun dollar inta aadan go'aansanin inuu kunkaa dollar baxo isweydii su'aashaas meeqay kugu qaadatay inaad samayso kun dollar si kunkaa dollar kaaga baxo qorshahan adigu ma lihid adaa la rabaa nin dhallinyar ahaan inaad ka mas-uul noqotid shilinkaaga waa faxal iyo eh, lacagtuu bixiyaa iyo lacagtuu daadaadiyaa iyo eh, ninkan maxaa la dhihi jiray waa nin gacan furan iyo filimada iga ilaali iga ilaali filimadaas rag horaa ku soo kacay rag hore a awow ku soo kacay filimadaas waxaad arkaysaa ninay bishii soo gasho afar kunoo dollar qarashaadka isaga iyo naagtiisa iyo maxaa la dhihi jiray een, ciyaalkiisu ay ku nool yihiinna ay tahay een, maxaa la dhahaa afar kun iyo shan boqol bil kasta waa inuu raadiyo shan boqol oo iga staraade maxaa muhiima ma jirto life styleka lagu nool yahay soomaalideenna badankooda naaguhu ay rabaan waa waxaan la dhaho waan rabaa waan rabaa baahi ma jirto baahi ma jirto waa jas waan rabaa waan rabaa waan rabaa waan rabaa hal iyo laba waaye nin dhallinyaraa oo fahansan macnaha ay lacagtiisu leedahay nin kasta waa isboojayna atooraa la iska dhigayaa awow nin gacan furan baan ahay anigu ilaahay baa wax isoo gelinaya niyow yes ilaahay baa wax kusoo gelinaya ma xuma laakiin ma gacan furnid dhaqaalahagaad si qaldan u isticmaalaysaa markaad shiid noqotona naagtaas albaabkay ka degaysaa albaabka markay ka degtana gambar baan ugu fadhinaa naagtii ay iska dhicinaysa dee adigu awow markaad shiiddo naagtu waxay dhahaysay cadow baan iska dhicinaya iyo cadow baan leeyahay adaa cadowgaa number one bullshit yes adaa cadowgaa adaa u soo uraya iyada waxay ku leedahay iga bax sida ugu dhaqsaha badan so waa adiga qofka mas-uulka ka ah inaad dhaqaalahaaga ilaashato sheekada cadow iska cadow iska dhiciskan maxaa la dhihi jiray ii sheeg een, sheekada cadow iska dhiciskan soo xasuustaye nin dhallinyaraa baan arkayay maanta oo lasoo boostigaraynayay naag ay isqabeen oo ay isla deganaayeen oo naagtiisa ahayd baa labiyo toban kun oo yuuro kala gembisay say ugala gembisay mataqaanaa ninkan waaba allahiiska alle waa soo shaqaynaa waa soo aruurinaa kista waa keenaa waa xariiftamaa waa maxaa la dhihi jiray waa soo keenaa waa keenaa waa qoftaan lagu dhiibaa sharafey hoo sharafta allaha kaa qaado maxay ku samaysay mataqaanaa baraada ay ka siisay ilmo umay hayn naagtu ilmo umay haynin ilmo umay haynin ifa naagta ilmaha haysa baryahan ilmaha lacag kuma bixiyaan ilmaha lacag kuma bixiyaan three minute ilmaheeda maskixiyan wax uguma sheegi karto waa mental ilmihii xataa maskixiyan ma caafimaad qabaan labiyo toban kunoo yuuro oo uu aruurinayey oo uu rabay maxaa la dhihi jiray in aabbihiis oo soomaaliya jooga uu ku geeyo xajka oo uu kaga maxaa la dhihi jiray een, ah, kaga ah, ajarsado buu maalin dambe intuu soo wacayba wuxuu ku dhahay bal ii dhiib kistii aan ku dhiibi jiray kistii aan kuu dhiibi jiray bal ii dhiib markaasay dhahday maxaad ii dhiibatay maxaad ka hadlaysaa dee lacagtii aan kugu aruurinayay baryahan oo dhane maxaa la dhihi jiray labiyo tobanka yuuro ahayd markaasay ku dhahday war aan kala xishoonna niyaho deyma la igu lahaa iyo taleefon iphonea iyo diracyo aan aroos ku aada iyo een, maxaa la dhihi jiray inaan hooyaday u diray iyo filimo kalea maxaa la dhihi jiray ay gashay dhahday lacagtaasi meeshay martay allah kuma marayo ninkiiyo wareersan ma arkin oo khalkhalsan eh baawow maxaa la dhihi jiray ii sheeg ay ninkiioo khalkhalsan baa internetka imaaday qaracan wallaahi inaanan been kuu sheegayn hadduu qaracmo iyo haddii kala toonna wuxuu qabay naag ganacsi ku jirta markaan anigu leeyahay ragga war dhaqaale ahaan shilinkaaga adaa iskale naagtan awoodda dhaqaale aad leedahay gacanta ay ku qabanin ma been baad u malaysaa bal adigu kaalay sheeg naagtiisu ma akown bay ahayd ma waxay ahayd maxaa la dhihi jiray meelaha kambaniyada een, aruuriya lacagaha savingska ma aqaan Eh? adigu ma waalan tahay markaad u dhiibayso shilimaadkii aad haysato oo dhan naag caqligeedu ku kooban yahay cadow baan iska dhicinayaa iyo dagaal baan ku jiraa ninkaas hadduu furo xataa naagtaas maanta oo uu dhaho orodoo iga tag inkaar allaha kugu ridee wallaahi inaanan been kuu sheegaynin isagoo cayra buu ka baxayaa cayra nin dhalinyaro ara ama nin weyn ama nin dhalinyaro ah waxay rabta ha noqoto macnaa dhalinyaro waxaan ka wadaa ragga ilaa afartanka jira waa dhalinyaro wixii afartanka weynun baan ka hadlaynaa ragga afartanka markay gaaraan wixii ka xiga lamaba gaadi kara moogta ragga afartanka wixii ka weyn xagga lamaba gaadi karo nin ilaahay u sahaloon meelba soo marin ma la sheegin laakiin ninkii kale lama gaadi karo waa experience waa expert waa ninkaas ninkaa dhalinyarada ah maanta wuxuu ka baxayaa meeshaasoo guurkaa xataa uu iska gebagabaynayaa iyadoo lug iyo laba la iskugu dhuftay oo cayra oo shilin haysanin dhowr sheekoo kale oo maxaa la dhihi jiray niman ka cabanaya lacaga lacag baa dhowr sheekoo kaleo internetkana waan ku arkayay niman ka cabanaya lacagaa lagala gooyey oo naagihii ay qabeen baa lacagala gooyey it doesn't matter inay ciyaal haysay in kale mooryaan cad waaye maalcaddayay shaqaysanayaan waxaa dhaanta inaad lacagtaada istookyada iyo investment aad geshatid intii aad naag u dhiiban lahayd waxaaba khalada xataa inay ogaato waxa aad haysato naagtu by the time ay ogaato waxa aad haysato ummado kalaa jira la taliyayaal baa jira lacag la'aana oo halkan fadhiya wuu guursanayaa maxaa la dhihi jiray n, eh, n, lacag ma samaynayo ninkan hadduu lacag sameeyo naag kalaa imaanaysa filimo kalaa loo daaraya oo khafiifa filimadaa marka loo daaro adaa ku dhaban dee adaa lagaa siinaya eber zero baad soo istaagaysaa niman badan naagaha ay qabaan maanta hadday go'aansadaan inay furaan oo ay ka tagaan waxay ka tegayaan iyagoo cayra oo aan waxba haysanin oo zero ah lifeka markaas kadib buu zero ka soo bilaabaya mana aha haddayna lifeka zero ka soo bilowdo tricks iyo tips anaa ku siinaya waxaad samaynaysaa naagtaada boqolkiiba soddon dhaqaalaha ku soo gala ha ogaato boqolkiiba soddon dhaqaalaha ku soo gala boqolkiiba soddon naagtaadu ha ogaato kaas micnaheedu boqolkiiba soddonkaa ku soo gala ha noqoto waxa lagu maanaj gareeyo biilasha em, biilasha aad dirayso guriga kiradiisa ilmaha waxaasoo dhan boqolkiiba toddobaatanka kale ee soo hadhay hadday xataa possible tahay boqolkiiba afartanba ka dhig waxa naagtaad u sheegayso boqolkiiba lixdanka kale ee soo hadhay waa inay u hadho maanhuudhkaaga investmentyadaada ganacsiyadaada dib in loogu celiyo maalgashigaaga si aad u horumarto naagahan mooryaan waaye maalinkay ogaato inuu shilin kuu aruuray waxay la tashanaysaa ayeedeed ayeedeed ayeeday sii dhashay inay faantaan rajaynaya ayeedeed bay wacaysaa ay leedahay maxaan ku samayaa ninka markaasaa la leeyahay labada xaniyood qabo shilinkiisa eber ka dhig ha aaminin naagta aad qabto ha aaminin waad qabtaa yes laakiin aaminaad ma galaan naagahani bajad iyo lacag iyo dhaqaale markay imaato aaminaad ma jirto haddaad daacad iyo romantic iska dhigayso hmm, ninkaa odaygaa sidii ku dhacdaa kugu dhacaysa ninkaa odaygaa labiyo toban bay ahayd adiga konton baa lagaala goynayaa adoo caydhaadna ka tegaysaa naagtaas rag waxaa jira maalinkay naagahooda furaan aan awoodin xataa inay qabsadaan guri kale oo ay ku noolaadaan oo ay qasab noqoto inay rag kale raadiyaan inay dhallinyaro guri la kiraystaan inay maxaa la dhihi jiray wax kasta zero ka soo bilaabaan raganimadaada waxay ka weyn tahay raganimadaada iyo lacagtaad haysataa waxay ka weyn tahay cadowyadan la yska dhicinayo ugu dambayntii dhaqaale ahaan mas-uul noqo baro sida lacagta loo seefgareeyo naagtaadana ma ahaya akawntiyada iyo bangiyada baro iyo meelaha lacagta la geysto okay shaqayso xariiftan waxaaga maxaa la dhihi jiray en, ah, isku aadi kisna sameey okay mas-uul ka noqo lacagtaada lacagtaada cidna kulama laha adaa iskale kuna noolow nolosha inta aad awoodid ha dhegaysanin taraabkan iyo buulshitkan naagaha ay kuu sheegayaan iyo naagaha aad qabto iyo maxaa la dhihi jiray halka naagaad qabto ama labada aad qabto ee lagu leeyahay cadow baan iska dhicinaynaa iyo dagaal baan ku jirnaa wax dagaal la dhahaa ma jirto noloshu tartan ma aha noloshan lagu nool yahay tartan ma aha qof kasta wuxuu ku noolaanayaa inta uu awoodo iyo maxaa la dhihi jiray inta en, ii sheeg isaga tabartiisa ah xariiftan shaqayso xasuusana lifekan tartan ma aha lifekaaga ku noolow waxaad awooddo ku noolow wixii ku soo gala ku noolow baro sida lacag loo seefgareeyo mar kastana dhaqaale ahaan lacagta sida loo maanaj garaya baro buugaagta akhri websaytyada fiiri waxyaaba badan isku aadi qiimaha lacagtaadu ay leedahay nin ahaan ogow waxaan lagaalama hadlo waxaan dad badan kama hadlaan waxaan ma aha mawduucyo bannaanka la keeno laakiin anaa kuu sheegaya baro lacagtaada qiimaha ay leedahay ninbaa faxala iyo hebel baa gacan furan ma jirto naagtu ma aha masaajid la dhisayo oo aakhiro aad wax ka faa'iidaysid okay waa expense waa qarash naagtu baro sida loo isticmaalo qarashkaaga markaasaad ogaanaysaa intaa ku bixi kartaa okay naag ay lacag kaa soo galayso ma jirto naag kasta aday lacag kaaga baxaysaa so waa inaad ogaato adiga inta kaaga baxaysaa
intaasna dhegaystayaal waxaan ku soo gebagabaynayaa xalqaddii toddobaadkan inta aynu ku kulmayno xalqaddan tan xigta waa cabdisamad xalliye oo idinkaga tegaya sidaas iyo ammaano allah